safiirka dowladda federaalka u fadhiya dalka yemen oo dhowaan ku-xigeenkiisa uu ku eedeeyey inuu boobay hantidii safaaradda ayaa waxa uu si kulul u beeniyey arrintaas cabdulaahi shuuriye ayaa sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka lagu baahiyey baraha bulshada ee sheegaya in isagu boobay qalabkii yaalay safaaradda dowladda federaalk ee magaalada cadan haddaba waa kan isagoo ka hadlaya arrintaas arrintaasi ninkaasi uu sheegay waa wax kama jiraan anigu meeshaan toddoba sanaan soo joogay inaan wax ku biiriya mooye weligay waxna kama qaadan waxna kama samayn mana ihinin baahidaasi hayso ama dhibkaasi uu ummadda u geysanayo arrimaha noocaas oo ninkaasi ka hadlay laakiin waxaan idiin sheegahayaa inay markhaati buuxda joogaan ana aan hayo hadallo caddaynaya inaysan waxaasi wax ka jiraa aysan jirinin oo ay bayl aboor yihiin aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda federaalku dhexdeeda ku badan tahay wax isdowmarinta iyo musuqa sanad weliba dowladda federaalka ayaa waxa ay kaalinta koowaad ka gashaa musuqa adduunka dhowaan ayay ahayd markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ay sheegeen inaysan sax ahayn xisaab xirka sanadka labada kun labaatan iyo saddexda ee soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka